maxamed cabdilaahi maxamed oo lagu naanayso farmaajo waxa uu ku dhashay muqdisho sannadkii kii waa aabbaha laba wiil iyo laba gabdhood waxaana u dhaxda saynab cabdi macalin maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu waxbarashadiisa asaasiga ku soo qaatay magaalada muqdisho oo uu ku dhashay isagoo markii dambena u soo wareegay waddanka maraykanka oo waxbarashadiisa uu ku sii watay farmaajo waxa uu bartay xirfado ay ka midka yihiin xalinta khilaafaadka iyo hogaaminta oo uu ka bartay kolleejka ery community college ee new york isagoo sidoo kale shahaadada labaad ee mastarka ka qaatay jaamacadda new york cilmiga siyaasadda ee political science soomaaliya iyo maraykankuba waa uu u soo shaqeeyey isagoo sannadihii ilaa iyo eedii ka howlgalay safaaradda soomaalida ee washington burburkii soomaaliya kadibna waxa uu wareegsaday new york oo uu wax ku bartay dabadeedna shaqo uu uga bilaabay dowladda hoose ee degmada buffalo ee new york cabdisalaan maxamed garjeex oo ay maxamed farmaajo dugsiga sare muqdisho ku soo wada dhigteen ayaa ku tilmaamay farmaajo inuu yahay qof ixtiraam iyo dadaal badan isagoo sidoo kale v o a la wadaagay waxa uu ka yaqaano maxamed cabdilaahi farmaajo maxamed waxaan isbaranay wakti hore oo ah waktiyadii dhalinyarada oo uu dhiganahay dugsiga sare maxamed waxaan dhihi lahaa kow horta hore markuu dhalinyarada ahaa wuxuu ahaa nin firfircoon oo qalbi fiican oo bulshay ah kadibna markii uu yani noqday shaqaalaha ama dawladda u shaqaynayeyna waxyaalaha aan ku bartay waxaa kamid ah nin nin nadiifa oo wadani ah inuu yahay oo mar walba yani jeclaa yani horumarka dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaanna mar walba ku dadaali jiray in uun yani wixii waxtar u leh dalka soomaaliyeed uu qabto dhammaadkii bishii oktoobar sannadkii laba kun iyo tobankii ayaa waxaa madaxweynihii xilligaasi dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu u magacaabay maxamed farmaajo inuu noqdo ra-iisul wasaarihii xukuumadda soomaaliya muddo toddoba bil ah ayuu shaqadaasi hayay isagoo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo juun sagaaliyo tobankeedii sannadkii laba kun kooiyo toban kadib markii ay xumaatay wadashaqaynta xukuumaddiisa iyo baarlamaankii xilligaasi jiray ee uu hogaaminayay shariif xasan sheekh aadan oo hadda ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed toddobadaasi bil ee uu xafiiska joogay ayuu farmaajo ku kasbaday shacbiyad fara badan waa kan abuukar daahir cismaan abuukar baallo oo soo noqday madaxa shaqaalaha xafiiska farmaajo xilligii uu ahaa ra-iisul wasaaraha oo v o a la wadaagaya waxyaabihii uu farmaajo uu diiradda saaray muddadaasi toddobada bilood ee uu xafiisku joogay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku caan baxay oo intaan aqaan intaan ka aqaanin oo xafiiska wada joognay daacadnimo iyo hawsha oo ummadda u hayo oo uu arkay inay tahay howl muhiim ah oo asaga ka weyn runtiina mar walba isku dayayay inuu soo celiyo wixii dowladnimadii wixii ku dhumay wuxuuna diiradda saaray saddex eriyo eriyada ugu horeysa waxay ahayd si dib u dhiskii ciidamadii qalabka sida waxaan ilaa hadda aan iloobin waxaan aas aasnay oo asaga fikirkeeda lahaa markii aan joognay muddo laba bilood ah xafiiska ra-isul wasaaraha oo ra-isul wasaare ahaa in dib loo soo celiyo xafiiskii askarta militariga ku naafoobo ama ku dhinto ayagoo ku jiro shaqo qaran loona bilaabo mushaaradoodii ama familigoodii ama hadday ayaga yihiin dad waxyaalo kasoo gaartay oo weli noolo dhaawaca mushaarkoodii in xafiis gaar ah laga siiyo sidaa la socotid mushaarada waxaa bixin jiray markaas hay-ado oo caalami ah oo dibadda ah marka mar allaala markii qofka askariga u dhaawac noqdo ama uu dhinto waxay dhihi jireen liiska ha laga saaro sidoo kaleento si uu u dhaqaaleeyo lacagaha yarar oo kasoo galo dowladda oo markaas aad u yaraa wuxuu go-aamiyey oo golaha wasiirada kusoo rogay inaan safarada faraha badan oo wasiirada golaha wasiirada ay baxaan la yareeyo oo safarada ay noqdaan safaro keliya heer wasiir ah oo haddii laga kaaftoomi karo ay safaarada meel noo joogta ay tahayna inay safaarada masasho sidoo kaleo la socotid safaradii asaga oo galay waxay ahaayeen limited taasna mar walba wuxuu ku safraayey wuxuu la safraayay dadka shacabka ah taas waa mid dib u dhiskii iyo hantidii in la soo celiyo askarta ama maxaa la ciidamada qalabka sida inay confident ku noqdaan dowladooda iyo dhaqaaleyntii dakhliga yar oo dowladda soo galo in la dhaqaaleeyo tan saddexaad oo ku caanbaxay waxay ahayd oo mar walba diiradda saarayay mushaaradaha shaqaalaha dowladda iyo mushaaradaha militariga iyo booliska iyo nabad sugidda in bil walba lagu bixiyo waktigii loogu talagalay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu ka horjeediyey xubno baarlamaanka ka mid ah qorshihiisa haddii loo doorto xilka madaxtinimada soomaaliya waxaynu beddelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xidho goortu doorashadu dhowdahay waa soo aragnay labadii kun iyo labaiyo tobanka waa tii baarlamaanka la xidhay oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey saxiixayaal haddana sanad ka hor waa tii la xidhay oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal awoodda baarlamaanka iska leh habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in mushaharada ciidamada shaqaalaha dowladda iyo kaan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin ee loo arko hadiyad markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku maaha hadiyad ma ah waa xuquuq sharci ah waxaan beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxa uu ka mid ahaa in ka badan labaatan rag oo isu soo taagay xilka madaxtinimada soomaaliya